إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار in sha allah waxaynu qaadanaynaa dersi aan ka qaadan doono insha allah kitaabka la yidhaha masaa'il aljaahiliya jaahiliyada arrimaheedii ee uu alifay alimaam maxamed bin cabdilwahaab ibnu sulayman ataymi raximahullah oo dhintay taariikhda hijriga markay kun laba boqol iyo lixdii sheekhu kitaabkan masaa'il aljaahiliya wuxuu uga warramay waxyaabihii ay ku sugnaad jireen gaaladu mushrikiintu intaan nebiga sala allahu alay salam la soo dirin mushrikiinta iyo iyo ahlu kitaabka iyo keyrkoodba arrimihii ay ku sugnaayeen rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ku khilaafay ayna muhiim tahay in qofka muslimka aqoon u leeyahay si aan ugu dhicin wixii ay ugu dhaceen ummadahaas jaahiliga ku sugnaa insha allah darsigan waxaynu qorsheynaynaa inaan qaadano sagaalkan maalin bishaan wanaagsan idilxija u horeyda oo maanta maalintii u horeysa waaye alxamdulilah waa maalin talaada ah maalin aan dhehe arbaca ah waa maalin arbaca ah aan kuna khatimno insha allah maalinta carafada haddii ilaahay idmo ma ka hadlayo fadliga iyo wanaagga iyo qiimaha ay leedahay inuu qofku diinta ilaahay barto insha allah waa wada ognahay waxaa nugu filan arrinkaas inuu nebigu yiri sala allahu aleyh wasalam ka yidhi fadlu lcilmi khayru min fadli lcibaada xadiis anas alimaam ibn cabdilbar fi jaamici uu kusoo saaray kitaabkiisa uu kaga hadlay cilmiga fadlu lcilmi cilmiga midkiisa dheeraadka ayaan waajibka ahayn waa ka fadli badan yahay cibaadada midkeeda aan waajibka ahayn marka cilmiga dhegeysigiisu waa cibaado waxaa la arkaa ilaahay magaciisa in la sheego subxaana waa cibaado in nebiga caleyhi salaatu wasalaam magaciisa la sheego lagu saliyo sala allahu alay wasalam waa cibaado ilaahay loogu dhowaado in nebiga lagu saliyo sala allahu aleyhi wasalam in saxaabadii ridwaanllahi tacaala caleyhim la sheego loo duceeyo radiallahu canhum la yidhaahdo waa xaqay nugu leeyihiin in culummadii hore magacyadooda qaarkood la sheego raximahumullah la yidhahdo loo naxariis dalbo loo duceeyo waa xaqay nugu leeyihiin inaad mas'ala cilmiga aad faa'iidid kaa qarsooneyd mid aad garanayday inaad ku xasuusatid ood rusuuq ka faa'iidid faa'iidooyin badan ayaa ku jira insha allah ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa waktigan aan ku bixino qaadashadan kitaabka ilaahay inuu naga aqbalo miisaanka xasanaadkana noogu daro noogamana faa'iideeyo adduun iyo aakhiraba allahuma aamiin sheekh maxamed bin cabdiwahaab raximahullah wuxuu ku bilaabay kitaabkiisa bismi illaahi raxmaan raxiim waxa uu yidhi bismi illaahi araxmaan raxiim haadihi umuurun khaalafa fiiha rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam maa calayhi ahlu ljaahiliyati alkitaabiyiin maa calayhi ahlu ljaahiliyati alkitaabiyiin waalummiyiin mima laa ghinaa lilmuslimi can macrifatiha fabiddu yudhiru xusnahu biddu wabididdiha tatabayanu alashyaau sheekhu bisinka ilaahay buu ku bilowday isagoo qur-aanka kariimka ku daysanaa oo ilaahba bismi illahi raxmaan raxiim qur-aan ku bilowday sidaasoo kale nebigu sala allahu alay wasalam rasaa'ilkii uu qori jiray bismi illahi raxmaan raxiim ayuu ku bilaaban jiray ahlucilmi sida ibnulqayim waxay yidhahdaan hadalka waxaa lagu bilowdaa xamdiga iyo sanaaga in alxamda lilah qoraalkana waxaa lagu bilowdaa bismi illaahi raxmaan raxiim labadabana waa la sameeya bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabanaya ku bilaabanaynaa darsigan kitaabkan aan ka qaadanayno allaha arraxmaan naxariista guud naxariista arraxiim naxariista gaarka ah naxariista qaala sheekh maxamed bin cabdiwahaab raximahullah sheekhu wuxuu yidhi haadihi tani umuurun arrimo weye khaalafa uu khilaafay fiiha arrimahaas rasuulullaahi ilaahay rasuulkii ay fii sha'niha arrinkeeda rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam sallaa alle ha ammaano sallaa ha ammaano allahu alle calayhi rasuulka wasalama ha badbaadiye arrimahani waa tani waa umuuro uu ku khilaafay rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam maa shay uu khilaafay calayhi dushiisa u ahaa maaga dushiisa ahluljaahiliya jaahiliyada dadkeedii jaahiliyada alkitaabiyiina dadkii kitaabka la siiyey ahaa kitaabiyeyni maaha laba kitaab maaha waa kitaabiyiina jaamac mudakar waayo saalim marka kitaabiyiinta yuhuud iyo nasaare keli maayo wixii kitaabka la siiyo o dhan ee uu ku khilaafay iyo wal ummiyiina kuwii ummiyiinta ahaa ee aan aqoonta lahayn ee aan wax akrinaynin waa carabtee mushrikiinta carbeed waaye uu ku khilaafay mimaa kaasoo kii ka ahaaday laa kinan laa kina deeqtoone aysan u sugnaan lilmuslimi qofka muslimkaa can macrifatiha garashadeeda wuxuu leeyahay mualifku arrimahani waa arrimo uu rasuulku sala allahu caleyh wasalam ku khilaafay ahlu jaahiliyadii dadkii jahliga ay ku dhisnaayeen arrimahoodu oon cilmiga iyo aanay ku dhisnayn ahlu jaahiliyihii kitaabi kitaabka la siiyey iyo kuwii umiyiintan kitaabka la siin arrimahaasoo aanaysan aan qofka muslimkaa aanu ka maarmin kama deeqtoomo qofka muslimkaa inuu garto muhiim waaye haddii aad garato arrimihii jaahiliga ku sugnaayeen waa muhiim waad ka fogaanay laakiin haddaadan garan arrimihii jaahiliga oodan sharta garan waxaa laga yaabaa inaad ku dhacdo caraftu shara laa lishari walaakin litawaqiihi a shirkiga inaad garato waa siaad uga fogaato arrimihii jaahiliyada ay ku sugnaayeen ay ku lumeen waa inaad garato si aad uga fogaato haddii kale waxaa laga yaabaa inaad ku dhacdo adoon ogeyn sheekhu wuxuu yidhi fadiddu shayga shay ka soo horjeedaa yudhiru wuxuu muujiyaa xusnahu wanaaggiisau muujiyaa addiddu diddiga ayaa muujiya shayga shay ka soo horjeeda ayaa muujiya wanaaggiisa wa bididdiha labada shay oo kala soo horjeeda ayaa tatabayanu ay ku caddaadaan al ashyaau arrimaha yacni markii aad taqaano arrimihii jaahiliga ayaad garanay qiimaha arrimaha islaamka marka arrimaha islaamkaad garanay markaad garato shirkiga iisoo u xun yahay iisoo mugdi iyo dhibaato u yahay iyo dalaal iyo balaayo u yahay ayaad garanay qiimaha waa maxay tawxiidka uu leeyahay markaad garato qiimaha markaad garato dhibaatada uu leeyahay xanuunka muxuuaha iyo iyo bukaanka iyo muxuu ahaa qofku xanuunsan dhibka uu la kulmayo ayaad garanaysaa caafimaadka qiimaha uu leeyahay marka labada sheeyoo iska soo horjeeda garashadooda ayaa lagu gartaa farqiga u dhexeeya u leeyahy mualifku sheekhu wuxuu yihi faahamu maa faahmu faahamu maa fiiha وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون شيخ عول فأهم ما فأهم ده فأهم ومبتدئ فأهم ما شيء كان مهمسا فأهم ما شيء كان مهمسا فيها أرمها الجاهلية كسقنا waashadduha iyo kan u daran khataran xataa xagga khatarta iyo dhibaatada cadamu iimaani alqalbi qalbiga rumayntiisa la-aanti wey bimaa shay uusan rumaynin jaa uu la yimid bihi maaga alrasuulu rasuulku uu la yimid calayhi salaatu wasalaam jaahiliyadu waxay ku sugnaayeen waxa ugu muhiimsanaa oo ugu daraa ugu khatar badnaa in aan qalbigu rumayn wixii rasuulku uu la yimid calayhi salaatu wasalaam marka qofka aan rumayn rasuulku waxa uu la yimid arrimihii jaahiliyada qaar ka mida u qaatay weliba waxa ugu khatarta badan buu ku dhacay wuxuu yidhi fa in indaafa hadduu ku biiro ku darsamo uu ku kordho ilaa daalika arrinka isaga iimaan la-aanta wixii rasuulku la yimid haddii uu ugu kordho qofka ugu darsamo istixsaanu maa shay jeclaysi ama quruxsi calayhi uu ku sugnaa ahluljaahiliya jaahiliya ay ku sugnaayeen haddii uu dhinacna ka rumayn wixii rasuulku la yimid calayhi salaam dhinaca kalena uuba uu jeclaysto oo ay wanaag ula muuqdaan waxay jaahiliya ku sugnaadeen tanbad waxaa dhammaystirantuu leeyahy alkhasaaratu khasaara khasaaradaa u dhammaystiranta qofka marka waxyaabihii ugu liitay oo jaahiliyadu ku sugnaayeen waxay ahaayeen inaanay rumaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii uu la yimid qofkii taas ay ugu darsoon taa aan rumaynin wixii rasuulku la yimid calayhi salaam aan aaminin ee weliba haddana ay ugu darsantay inuu jeclaado oo uu quruxsado waxay gaaladu ku sugnaayeen qofka balaaya u kulantuu leeyahy sheekh tamad waxaa dhammaystirantay alkhasaaratu khasaarada kama qaala tacaala sida allaha sarreeya u yidhi waladiina kuwa aamanuu rumeeyeen bilbaatili waxa aan xaqa ahayn kuwa rumeeya baatilka rumeeya wa kafaruu kuwana kufriyey billaahi ilaahay ku kufriyey ulaa'ika kuwaas un iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaarayoo waxa weeye xirtoogay kuwaas weye horu dhac waay sheekhu sheekhu waa masaa'ilkii kitaabkuu bilaabay kitaabkan intaasoo masaa'il ayuu sheekh kaga warramay oo ujeedaa ilaa boqol iyo ilaa boqol iyo soddon meelahaas boqol labaatan iyo sideed boqol labaatan iyo sideed mas'alo ayuu meelahaas ayuu sheekhu sheegay waay marka masaa'il masaa'il ugu horreyda waa kan qaala malik raximahullah almasalatu اlula أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة وأخبر أن من فعل أن من فعل ما, ما استحسنوا أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله sheekh wuxuu yihi almasalatu luulaa masalada ugu horeeda arrinta ugu horeeya ee gaaladu ay ku sugnaayeen jaahiliyadu ay ku sugnaayeen lagana rabo qofka muslimka inuu ka fogaado waa maxay annahum inay iyagu ahlu jaahiliyadu yatacabaduuna ay ku cibaadaysanayeen biishraaki saalixiina dadka kuwa wan wanaagsan saalixiinta kuwa suusuuban la wadaajintooda ilaahay la wadaajinayaan fii ducaaillahi ilaahay ducadiisa ay kula wadaajinayaan oo marna ilaahay bay baryayaan subxaana marna saalixiintay baryayaan wa cibaadatii ilahay cibaadadiisa ay kula wadaajinayeen oo marna ilaahay bay baryayaan ay caabudayaan marna waxay caabudayaan muxuu ahaa dadka wan wanaagsan yuriiduuna xaalayihin kuwii doonaya waxay u caabudayaan ilaahay keyrka alla garana waxay u caabudayaane wahuwa alkhaaliqu alraasiqu almudabbir waaye maxay ilaahay cidaanay u caabudayaan yuriiduuna xaalay doonayaan shafaacatahum ergeyntooda inay ilaahay uga ergeeyaan oo ilaahay wax u weydiiyaan ha shafaacatahum shafaacadooda cinda allahi ilaahay agti lidannihim malada ay u malaynayaan darteed ana allaha in alleh yuxibu u jeceliya daalika arrinka wa ana saalixiina kuwa suusuuban ee ay baryayaan ee ay caabudayaan yuxibuuna inay jecelyiin hu arrinka isaga ee an shafaaco la weydiisto marka wuxuu leehay sheekhu masalada ugu horreeya waxay ahlujaahiliyadu ku cibaadaysan jireen inay ilaahay cid kale inay ilaahay cibaadadiisa saalixiinta la wadaajiyaan baryaha ilaahay uu leeyahay inay saalixiinta la wadaajiyaan fa idaa rakibuu fi lfulki dacaw allah mukhlisiina lahu diin falama najaahum ila albari idaa hum yushrikuun saasuu ka wada marka taasay maxay u baryi jireen ilaahay keyrkii u caabudi jireen waxay rabeen uu leeyahay inay ilaahay agta uga shafeecaan oo ay shafaaca ku helaanoo oo ilaahay subxaana watacaala ay ula hadlaanoo ilaahay ay wax u weydiiyaan iyagoo u malaynaya arrintaa in ilaahay jecel yahay sidaasoo kalena saalixiinta ay shafaacada weydiisanayaan laf ahaantooda inay arrintaa jecel yihin u malaynayeen kama qaala tacaala sida allaha sarreeya u yidhi wayacbuduuna waa caabudayaan mushrikiinta weye min duuni illahi ilaahay sokadii maa shay bay caabudayaan tilmaantiisu tahay laa yadurunana dhilen hum iyaga walaa yanfacunana wax ku taran hum iyaga wayaquuluuna waxay leeyihin haulaai kuwani shufaacauna ergadeena waaye cinda allahi ilaahay agtay inooga ergeynaayaan saasay leeyihin ilaahay keyrkii bay caabudayaan wax tilmaantoodu tahay inaanay waxba dhibin waxna u tarin hadday cibaadadooda ka tagaanna wax u dhibi maayaan hadday caabudaan wax ku tari maayaan oo maxay u caabudayaan wayaquuluuna waxay leeyihin haulaai kuwa shufacaauna shufacadeenna waaye waa kuwa noo ergeynaaya cindallahi ilahay agti noogu ergeynaaya saasay leeyihin wa qaala tacaala ilaahay waxau yidhi waladiina kuwa ittakhaduu samaystay min duuni ilaahi sokada awliyaaa gargaarayaal sameeyey samaystay iyagaa awliye samaystay awliyadeenna waay ku leeyihin kuwaas gargaarayaasheenna waay maa waxay leeyihin qaa'iliin xaalay leeyihin kuwa leeyihin oo qadar waay maa waxay leeyihiin maa nacbudu caabudi mayno hum iyaga ay leeyihiin awliyadaas u caabudi mayno aan caabudayno ilaahay sokadi ilaa liyuqaribuu inay dhoweeyaan mooye naa innaga inoo dhoweeyaan ilallahi ilaahay xaggi noo dhoweeyaan zulfa darajo iyo makaano ilaahay noo dhoweeyaan ilaahay sokadi kuwa samaysta awliye ay caabudeen waxay leeyihiin u caabudi mayno awliyadan waxaan ka ahayn in ilaahay noo dhoweeyaan oon ilaahay ugu dhowaano waxay ilahay waa loo kala dhow yahay marka inagu inaan ilaahay toos u caabudno alla toos u barino waxaan ilaahay kaga dhowaa ognahay oon zulfaa darajo dheeraada ku helaynaa ina ilaahay u marno saalixiintaas ayay leeyihiin sheekhu wuxuu yidhi wa haadihi tani oo awliyada iyo saalixiinta lala caabudo ilaahay ma ujeedaa acdamu mas'alatin arrintii u weyneed waayo arrintaasoo khaalafa u khilaafahum iyaga fiiha sha'nigeed uu khilaafay arrintaasoo khaalafa uu khilaafay hum kuwa mushrikiinta ahlujaahiliyada uu khilaafay fiiha ay fii sha'niha arrintan ku khilaafay rasuulullah ilaahay rasuulkiisu sala allahu caleyhi wasalam mas'alada ugu weyn ee ilaahay rasuulkiisu uu ahlujaahiliya ku khilaafa tan waayuu kuleeya sheekhu ah inaan ilaahay cid kale lala caabudin ilaahay keliya la caabudo faataa waa la yimi nebigu sal slam bilikhlaasi ikhlaas buu yimi ilaahay cibaada loo keli yeelo ducadii iyo cibaadadii wa akbara waa sheegay nebigu sal slam annahu ana shaana walxal in arrinku uu yahay diinullahi ilaahay diintiisu alladii diintaasoo arsala uu soo diray alle bihi diinta uu jamiica rusul rususha dhammaantood uu la soo diray maya hadhihin wa akbara waa sheegay nebigu sal slam annahu ana alikhlaasa dhaa damiirkaas ikhlaaska annahu ay ana alikhlaasa in ikhlaaska ilaahay keliya la caabudo oon owliyey lala caabudin iyo shufaco hee diinullahi waa kaasa ilaahay diintiisa inuu yahay alladii diintaasu arsala uu diray alle bihi diinta uu la soo diray jamiica rusul rususha dhammaantood ikhlaasku marka waa wixii rususha dhammaantood lala soo diray waa iyo wa annahu waina shana walxaal haatana damiiru shani ah laa yaqbalu inaanu aqbalayn alle min alacmaali acmaasha aanu alle ka aqbalayn ila alkhaalisa mid damiiran oo ilaahay loo barax tira mooye wa akhbara waa sheegay nebigu ana man in cidda facala samaysa maa wix istaxsanuu ay wanaag ay quruxsadeen oy jeclaysteen ma ma shaygii samey istaxsanuu ay istixsaansadeen ay wanaagsadeen ay quruxsadeen kuwa jaahiliyada ah yaa ilaahay cid kale in lala caabudo faqad xaqiiqda xarama waa xarimay allaahu alle calayhi qofkaasaygaa istixsaansaday shirkigaa istixsaanay ilaahay waa ka xarimay aljannata jannada ayuu ka xarimay wama'waa qofkaa hoygiisuna wama'waahu qofkaa hoygiisuna annaaru dab waaye naar waayuu yidhi sheekhu nacuudu billahi min hada sheekh wuxuu yidhi wahaadihi tani hiya iyadu almas'alatu mas'alada way allatii midaasoo tafaraqa ay ku kala tageen annaasu dadku liajliha sababteeda oo iskugu tafaruqeen oo u kala fogaadeen ugu kala fogaadeen bayna muslimin muslim iyo wa kafirin gaal mas'aladaas waaye midda dadka kala qaybideen muslim iyo gaal u kala qaybleeda wacindaha masalada agteeda waqacad waxaa dhacay alcadaawatu isnacaybkaa dhacay mas'aladaasaana colaada keenta dadka dhex taala waliajliha masalada darteeda shuruca loo jiday leeyahy sheekhu aljihaadu jihaadka loo jiheeyey ilahay jidkiisa lagu dagaalo loo jiday kama qaala tacaala sida allahu ilaahay yidhi waqaatiluu la dagaalama mu'miniinow hum kuwa iyagaa la dagaalama mushrikiinta xataa la takuuna intaanay ka ahaanin fitnatun fitna aanay ka ahaanin ay shirkun wayakuuna una ahaado addiinu diintu kulluhu dhammaanta lilah alla u sugnaado la dagaalama inta fitnadu ka dhammaato oo diintu ilaahay keliya u noqoto marka mas'alada ugu weyn waa mas'aladaa hore weyn مسألة لبات شيخ الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في دنياهم ويرون أن ذلك هو الصواب فأتى بالإجماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ونهانا عن مشابهاتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مسألة لبعض واتا وعلي ثانية مسألة لبعض أنهم وحوي أن المشركين وحو أن أن أهل الجاهلية واحد من الكتابيين والأميين وأغو إن أهل الجاهلية متفرقون أيهم كوا كوكلا تكسن في دين في شأن الدين دين تولي كوكلا تكسن آيان جاهليين تو دين تولي كون بسنين كون بسنين كما قال كما سيدا قال ويري تعالى سري كل حزب حزب كستابا كوح كستابا بما شيء لديهم أكتودا وي حيستاني فرحون كفرح سنيين كوحي انتين نقدين با كوح والبابا وحي كفرح سنتهي شيء اي حيستو الله المستعان ها كوح والبابا دين تقيبتي كهيستي كفرح سنتهي ان شاء الله سان شيخ سعد كشيء دونه اما بمقع اي بي لبحدي مقعي بي كفرح بي يهودي والنصرانيه magacii baa farax geliyey amaba ma ahane diintii ay qayb ka qaateen markaasi qayb kale waxay haystaan oo diintii kamida oo qaybtay qaateen lamida amaba ka muhiimsan ayay ka tageen maadaamay diintii qayb ka haystaan saasay ku faraxsan yihiin sheekh wuxuu kadalik saasoo kale fi dunyaahum ku kala tageen diintiina adduunyadoodina waa ku tafaruqay wayaruuna waxayna arkayaan ana dalika in adduunyadaas lagu kala taga huwa isago sawaab uu yahay sawaab inaanaysan adduunyadii xataa inaana nin madaxweyne guuda yeelan qabiil walbaaba amiirkooda yeesho koox walbaaba hogaankooda yeeshaan saasay u arkayeen xataa adduunyadii faataa waa la yimid nebigu sala allahu alay wasalam bilijtimaaci kulan buu la yimid fi diini diinta lagu kulmo biqowlihi maya dheh faataa waa la yimid rabbulcaalamiin waaye subxaana bilijtimaaci kulan kulan buu la yimid fi diini diinta lagu kulmo biqowlihi buu ilaahay qowlkiisuu kula yimid uu yidhi sharaca waa jideeye alleh lakum idinka ayuu idin jideeye dalow min addiini xagga diintu idinkaga jideeye maa sheeguu ilaahay idin jideeye oo wasaa uu u dardaarmay bihi maagaa isagaa nuuxan u dardaarmay ilaahay wuxuu idin jideeyey wuxuu u dardaarmay nuux waa rususha kii u horreeyey awalu rusul waa iyo waladii midkii u dardaarmay awxaynaa aan adiga kuu waxyoona ilayka adiga rasuulka alle muxamedow sala allahu alay slam rususha kii u dambeeye waa wamaa wasayna iyo wamaa shay u dardaarma alleh wasayna aan u dardaarmay iyo wamaa shaygii dha wasayna aan u dardaarma alla yidhi bihi maaga ibraahiima aan u dardaarmay wa muusa muuse aan u dardaarmay wa ciisa ciise aan u dardaarnay ulilcazmi min arusul waa kuwaas nuux oo u horreeyey nabiyullaahi moxamed salawaatullahi sala aleyh oo u dambeeyey una weyn ibraahim iyo muuse iyo ciise maxaa dardaarankaas muxuu ahaa shayga ilaahay jideeyey una dardaarma rususha mu'miniinta dhanna dardaaran u ah waa maxay an aqiimu diina an aqiimu toosiya wanaajiya addiina diinta wanaajiya oo ku dhaqma waayo diinta walaa tatafaraquu hana ku kala tegnina fiihi ay fi diini arrintaasaa ilaahay rususha dhan amray iyo atbaacdooda wa qaala tacaala ilaahay waxau yidhi ina aladiina kuwa faraquu kala geeya diinahum diintooda kuwa qaybiye dhahaa faraquu qaybiye diinahum diintooday qaybiyeen oo wakaanuu ahaada shiican koox axzaab noqday lasta adigu ma tihid nabiga alle moxamed sal salam minhum iyaga fii shayin waxba kama tihid shaqo kuma lihid kuwa diintii qaybiyey sidaana kooxa ku kala noqday koox walbaaba ay diinta qayb ka haysato adigu ka mid ma tihid sheekh wuxuu idhi wanahaana waa naga reeba ilaahay can mushaabahatihim u ekaantoodu naga reeba aan u ekaano kuwa mushrikiinta ah kuwa ahlujaahiliyada biqowlihi qowlkiisu ilaahay nooga reeba uu yidhi walaa takuunuu ha ahaanina mu'miniino kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tafaruqay kala tegey kala faaro kala fogaaday waikhtalafu iskhilaafa goorma min bacdi maa kadib markii jaa u yimid hum iyaga albayinaatu caddayntu u timi xaqu marka u caddaaday lagu amraayo midnimada kuwii kala tegey oo kale ha noqonina wanahaana wuxuu naga reebay uu leey sheekhu can itafaruq wanahaana waa naga reeba ilaahay can itafaruq kala tago naga reeba fi dunya diinta lagu adduunyada lagu kala tago fi dunya arrimihi adduunyada xataa in lagu kala tagona ilaahay taana waa naga reeba biqowlihi uu ilaahay nooga reeba uu yidhi wactasimuu qabsada bixablillaahi ilaahay xarigiisa ilaahay ahdigiisa ilaahay kitaabkiisa ilaahay waxyigiisa waaye ilaahay waxyigiisa qabsada xaqa qabsada waaye jamiican xaalaatihin dhammaantiin walaa tafaraquu ha kala teginina mas'alada iyadaa sheekh wuxuu uga warramay mas'alada labaad oo ah in dadkii ahlujaahiliyada ahaa iyo mushrikiintii ay tafaruq ku sugnaayeen ay diintana ku kala tageen adduunyaduna ku kala tageen arrintaasuu ilaahay amray rususha iyo kuwa rumeeyey inaysan iyaguna saasoo kala samayne ay diinta ku midoobaan adduunyadoodana ku midoobaan ilaahay uu ka reeba mu'miniinta inay gaaladii ka raacaan oo u ekaadaan arrintaa kaga shabahaan kaga ekaadaan oo ay ku kala tagaan diintooda ama ay ku kala tagaan adduunyadooda marka mas'aladan tafaruqa khilaafka dadku ay kala tagaan waa mas'ala shar ah weeye shar alkhilaafu shar oo oran jiray saxaabi cabdullahi bin mascuud radi allahu canhu waa shar waaye ha midnimaduna waa raxmo walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuku ilaah kama zuulaa inay iskhilaafsan yihiin ilaa man raxima rabb marka laga reebo ciddii rabbigaa u naxariistay ciddii ilaahay u naxariistay iyaga waa waa waa midaysan yihiin waa isjecel yihiin waa waxa weeyaan diintooday ku midaysan yihiin xaqa ah oo xaqa kuma kala tagaan waxa kale ku midaysan yihiin adduunyadooda oo hogaamiye guud ay leeyihiin oo waa dad ismaqlo waay mas'alada tafaruqa laba arrinba waa jeclaad inaan ka iraado arrinta koowaad in la ogaado inay xaaraan tahay inay muslimiintu kala tagaan marka qofka tafaruq muslimiinta kala tagaan u sacyinaya qof balaayo u sacyinaya waa u shaqaynaya waa shaydaan buu adeey dhinaca kale waxaa la iska rabaa assacyu ila alislaax waalijtimaac in loo socdo loo shaqeeyo muslimiintu inay midoobaan xaqa ay ku midoobaan lana dhex lana wanaajiyo oo khilaaf hadduu yimaado waa imaanayaahe wanaag laga shaqeeyo waxaa arkaysaa maanta aad bay u yartaa dadka nabadaynta ka shaqeeya dad badan baa isku dirka iyo kala cararka iyo kala fogeynta dadka ka shaqeeya xoogna ku leh dadaalna ku bixinaya una dhimanaya wayse yar yihiin dadka midaynta iyo walaalaynta iyo muxuu ahaa wadajirka ka shaqaynaya lagu wada jiro xaqa asbaabaha tafaruqa keena way badan yihiin shan baan ka sheegi insha allah sagaalan ka sheegi darsiga soo xiga hadii la asbaabaha tafaruqa keena taalibulcilmiyow wax ka sheeg xabad ka sheegi weyso haddii darsiga lagaa ceeliyo cidna ha ku xanaaqin markaas maxaa yeele waaba sagaalba qofka dadaalaana sagaalka inuu wada sheega laga rabaa arrinta koowaad waa maxay inay koox walbaaba diinta qayb ka qaadato kuna faraxsantaha qaybtaas maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun kullu xisbi kastaaba waxa ay agtooda haystaanay ku faraxsan yihiin qolaa waxay qaadaneen masalan xoogga waxay saaraysaa cilmiga inay dadka barto waxay ka tegaysaa cibaadadii salaadii waxay ka tegaysaa akhlaaqdii fiicneed waxay ka tegaysaa jihaadkii waxay ka tegaysaa shaygii kaloo diinta kamid ahaa qolo kale waxay muxuu ahaa ay xoogga saarayaan muxuu ahaa mas'aladii muxuu ahaa sadaqa bixintii iyo masaajida dhisidii iyo masaakiin caawintii waxay ka tegayaan qaybihii kale ee diinta ka tegayaan tawxiidkii bay ka tegayaan qolo kale sidaasoo kale qolo walba marka waxa ay ku hays waxa ay haysato oo diintii kamid ay ku faraxsan tahay iyadoo ka tagtay wax ama lamida oo diintii kamid a shaygay haysato ay ku faraxsan tahay wax lamid ay ka tagtay oo diintii ilaahay kamid a ama wax ka weynayo ka tagtaba sheekh sacdi sida uu ku fasir ku sheegay markuu fasiraayo aayadda in aladiina faraquu diinahu wakanuu shaaca lasa minhum fi shay ee suurat alancaam u dambaysa halkaa ugu laabo marka tafaruq waxyaabaha keen waxaa kamid ah qofku diintii qayb kamid ah inuu ka qabto ka qaato kuna faraxsan yahay qofkii marka aan diintaa qaybtaa ka haysan wuxuu arkaa inuu yahay qof lunsan asaguna qof hanuunsan xaqiiqduna waxa waaye xataa hadduu qaybtaa si sax u haysto isaga lafti ahaantii qaybaa ka maqan qof walbaa marka koox walbaba kooxda kale waxa ka maqan ayay eegi waxay ka haysatana waa eegay diinta ay ku farxeen markaas mana oga inay diintii qayb kamid a iyaduna ka tagtay waxaana la is amray diinta dhan in la wada qaato udkhulu fi silmi kaafa waxaa hanuunsan qofka diinta ilaahay wada qaata kulligeed diinta qayb kamid a aan yaraysan saxiix diinta oo kale muhiimsanta oo caqiidadii u muhiimsan wahaakada laakiin kulli waa wada diinta ilaahay wa cid allaale ciddii qayb diinta kamid a ka haysata sunnada maalinta isniintu qofku sooma allaha ka dhigo waa inaad ogaato qaybta waa kaaga fiican yahay isniinta hebel sooma waa iiga fiican yahay inaad tiraahdo wey maxaa yeele waa diinta ilaahay qayb kamid a ha ma samayna iyagu qolo walbaaba qayba diinta ka qaatoona ku faraxsanta arrintan kaleo tafaruqa keena waxaa weeye oo ilaahay in badan ba ka sheegay ahlu kitaabka ee baqi xadgudub dadkii ahlu cilmiga ah dadkii ahlu diinka ah dadkii talabada ah ay isku xadgudbaan qaaraa qaar kale ku xadgudbaaya wama ikhtalafuu ila min bacdi ma jaahum cilmu baqiya baynahum xadgudub xasad marka nacaybka iyo xaasidnimada iyo xadgudubka dadka lagu xadgudbo cirdigooda sharaftooda iyo maalkooda iyo dhiigooda waa arrin keena muslimiintu inay tafaruqaan mana la ogola baqiya xaaraan wa cidna ha ku xadgudbin arrinta saddexaad oo tafaruq keenta waxaa ka mid a albidcatu ha bidcadaa keenta diinta islaamku waa diin toosan waa hal jid waaye jidkaas qofkii ka leexda isaga ummaddii tafaruqinaya khilaafkuu keenay nebigu muxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam rabbi muxuu yidhi wa anna hadaa siraati mustaqiiman fattabicu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiil jidkay waakan waa toosan yahay raaca ha raacinina jidadka oy jidka toosan idinka idinka fogeeyaan tafaruqu marka waxaa keena bidcada cid kastoo bidco keenta tafaruqay keeni marka bidcada waa xaaraan lama ogola qofka ummadda u naxaaya inuu bidco keena maaha نبينا واكيل عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي إنما يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا خلافا ربنا إيمان حالكم حاوى رسولك ألا فعليكم بسنة سنة دي مركا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبصده مركا هوري خلافك التفرق أي كهور استاجي أمدا هدي خلافك التفرق ودعو سنة اللي جتجي براد والتفرق ودع أنا وحا التفرق ماشي كبح سنة اللي غلافته مركا سنة اجتماع كانت بدعاء تفرق كانت وهذا waxaa kale oo tafaruqa keena masaa'ilka ijtihaadiga ah ee u laabanaya dadka fahamkooda iyo caqliga ilaahay siiyey iyo garaadkooda masaa'ilka arrimaha dartood la iskugu khilaafo oo dadkii ahlu xaqa aha aanay isku faham ka haysan isku si u arkin isku ijtihaad ka ahayn in quluwi lagu sameeyo laga badbadiyo oo xadka la dhaafiyo qofka kuu khilaafa aad colaad aad cola colaad aad aada col ka dhigato marka masaa'ilka ijtihaadiga waxa weeyaan oo nasku sariix aanu ku ahayn amaba qofka ka qarsan isaga in qofkii muxuu ahaa aan loogu cudur daarin waxa weeyaan aan si wanaag wanaag ku jiron loo loogala talin laguna sabrin waxa weeyaan qofka lagu fogeeyo arrintaa iyadaa waxaa keena tafaruqa waayo waxaad arkaysaa alimaamu malik sheekhii imaam shaafici buu ahaa imaam shaaficina sheekhii imaam axmed xambal buu ahaa saddex sheekhay ahaayeen arday isu ahaa saasay tahay masaa'ilay ku kala duunaayeen sheekhna sheekha kale kuma xanaaqin maxaad ii khilaafta ma dhihin maxaa yeele wuxuu ogaa masaa'ilka inuu kala faham duwan yahay qofka garaadkiisa aqoontiisa cilmigiisa sida ilaahay wax u fahamsiiye marka iyagoo iskuma goyn laakiin qolo mar dambe yimaade oo saddexdaa imaam u aftirsanaya oo shaaficiyo iyo maaliki iyo xanaabilo sheegtay salaadda xataa iskuma daba tukadaan oo maxaa dhacay jamaaca culummada loo aftirsanayn waa isku daba tukan jireen waana isjeclaayeen iskamana hor imaane waana ku kala ijtihaad duwanaayeen masaa'ilkaase maxaa adinku isu colaysateen maxaa isugu daba tukan weydeen qaarkood yidha xataa ka guursamayna kuwa kale ma bannaan inay ka guursadaan waa maxay waa masaa'ilka ijtihaadigahay oo tacaddi lagu samaynaayo xadka la dhaafaayo qofka oo ra'yigiisa dadka kula dagaalamaya ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisu dadka diin uga dhiga ra'yigiisu waa diin ijtihaadkiisu waa diin waay cidda ijtihaad kale lahana waa waa hawaraac waay ictidaaga noocaasa baqigaasina waa keenaa yacni ka badbadinta masaa'ilka ijtihaadiga xadkooda la dhaafiyo na waa keenaa khilaafka waxaa kaloo khilaafka keena tafaruqa ummadda alkhuruuju cala aima wa ijaaru madaxda oo lagu baxo dulmiba ha ku dhacaan oo gardaraba ha ku dhacaan ayadana asbaabaha ugu waaweyn oo ummadda kala qaybiya waa in madaxda lagu baxo waxaa keena asbaabaha khilaafka jahligaa keena guud ahaan gaar ahaan marka khilaaf dhaco inuu qofku jaahil ka yahay khilaaf ka dhacay sheekh cali xadaadi xafidahullah hadal macnihiisa wuxuu yidhi waxaa keena khilaafka aljahlu bimawaaqif almukhtalifiin dadka iskhilaaftay ee arrinta isku khilaaftay mawaaqifta ay kala taagan yihiin qofku inaan aqoon u lahayn laba sheekhaa iskhilaaftay waxay isku khilaafeen ma taqaanid waxa isku khilaafeen mas'alada isku haystaan maba taqaanid wuxuu sheekhu alkhawdu fi alqadaaya almutanaazaci fiiha biljahli masaa'ilka la isku haysto in lagu dhex in laga hadlo aqoon darri looga hadlo khilaafka keeni waljahlu bixaqiiqati qawli qawli alkhasmi ha aqoon darri looga sugnaado qofka kaa soo horjeeda mawqifkiisa iyo qowlkiisa iyo ra'yigiisa maba taqaanid iska xamaasaysanta haddii war hebel waa kaa soo horjeeda soo maaha waa bidcoola leeyahay soo maaha muxuu horta aaminsan yahay maxaad ku bidceeyey markuu wax kuu sheego waxaad ogaane inuusanba warba ka haynba qofka ka soo horjeeda waxa uu ku sugan yahay sheekh wuxuu sidoo kale alxukmu aljahlu bilxukmi aladi yastaxiquhu dalika almukhtalafu macahu jahli inuu uga sugnaado qofku xukunka uu mudan yahay qofkaa la khilaafsan yahay qofkaas aad khilaafsan tahay muxuu mudan yahay xukunkiisu ma qof qaldamay oo wax lagu qaldami karo ku qaldamay oo walaalaho loo cudur daara miya ma qof muxuu ahaa bidcoolaa miya ma qof gaala miya xukunka qofkaas maxaawa wuxuu yidhi qofku inaan aqoon u lahayn khilaafkay keenaysaa sidoo kale wa minhum aljaahilu bilasluubi asharciy aladi tucaalaju bihi tilka alqadiya tilka alqadiya min alkhilaafi waltanaasuc afar arrinta afada waa maxay qofku inuu jaahil ka yahay qaabka lagu daaweeyo khilaafkaas masalada laysku khilaafay masalada laysku khilaafay qaabka loo daaweeyo waa run khilaafaa dhacay hebel waa qaldan yahay waa sax weye xukunkaas sida waa saxsan yahay laakiin qaabkee loo daaweeyaa qaabkee loo cilaajiyaa oo arrinta loo xaliyaa oo khilaafka loo dhammeeyaa dadaa khilaafkii kasii badana arrintii way uga darayaan dadkii mas'alada sheekha sheekhu wuxuu yidhi inshaau aljamaacaat kooxo in la aasaaso kooxo axzaab in la aasaaso waa masaa'ilka khilaafka keenaya ka mid tahay waxaa khilaafka keena sidoo kale attacasubu lisheikha aw litaa'ifa qofku inuu si indhala'aana u raaco sheekh amaba koox wax allaale waxay yidhahdaan waa la duubana wax masaa'ilkaas arrimahaas dhowrkaa ma sideeda ma sagaal wax arrimaha keenay ka mid yihiin in ummaddu ay iskhilaafto sheekh wuxuu yidhi masaladan saddexaadan ku dhamaynayna darsiga insha allah almasalatu athaalitha ana mukhaalafata waliyi alamri وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهانة فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم النصيحة وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد وهذه ثلاثة هي التي جمع بينها فيما جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله من والله الله أمركم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها sheekhu wuxuu yidhi mas'alada saddexaad ee masaa'ilkii jaahiliyada ka mid a anna mukhaalafata waliyi amri in talada midka u saaxiibkaa la khilaafo wa cadami alinqiyaadi iyo hogaansame la-aan lahu isaga loo hogaansame loo hogaansamini fadiilatun sharaf ay tahay ahlujaahiliya waxay aaminsanaayeen madaxweynaha in la khilaafo oo laga hor yimaadaa inay arrin wanaagsan tahay haye waasamcu maqlidda madaxweynaha la maqlo bilmacruuf lagu maqlo waayo iyo wadaacatu daaci loo hogaansamo lahu madaxweynihii dullun inay tahay dullinimo iyo wamahaanatu liidasho saasay u arkaayeen jaahiliyada arrimaha ku sugan waxaa ka mid a qofka madaxda in loo hogaansamo oo la adeeco oo ummaddu hal madax yeelato waxay u arkaayeen dullinimo iyo liidasho in laga hor yimaadoo lala dagaalamo oo ummaddu madax aanay yeelan na sharafay u arkaayeen buu leeya sheekhu ma ujeeda fakhaalafa waa khilaafahum iyaga rasuulullah ilaahi rasuulkiisaa khilaafay sala allahu caleyh wasalam wa amara wuxuuna amray bisabri dulqaad calaa jawri lwulaati madaxda jawrkooda dulmigooda lagu safro lagu dulqaato wa amara waa amray bisamci maqlid madaxdii la maqlo wadaacati iyo hogaansan madaxda loo hogaansan lahum iyaga loo hogaansamo wanasiixati in lala taliyo in loo khayr miiro loo daacad noqdo oo madaxdii lala taliyo wixii qalada lagala taliyo balse la maqlo oo loo adeeco maqlo amarkooda lana fuliyo wixaan macsiyahayn ayuu rasuulku amray wagallada waa adkeeyey rasuulku fii daalika arrinkaa in madaxdii la maqlo oo lagu sabro oo loo hogaansamo oo lala taliyo dhinaca kalena uu ka digo in madaxda laga hor yimaado oon amarkooda la fulin arrinkaa rasuulku waa adkeeye wa abdaa waa muujiyey fiihi arrinka waa caada waa celiyey waa bilaab waa celceliyey ha waa muujiye waa ku celceliyey aad buu rasuulku uga digay calayhi salaatu wasalaam in madaxda waxa weeyaan lala dagaalamo ama lagu baxo aad buu amray in madaxda la adeeco oo loo hogaansamo ma ujeedaa nusuus fara badanaa ku soo aroortay sheekh wuxuu haadihi halaatu saddexdaani waa saddexdee qof adinka kamid haddii la weydiiyo inuu ka jawaabi karay ahayd waa haadihi halaatu saddexdaani haa waa ikhlaaskii diintoo lagu midoobo iyo muxuu ahaa madaxda oo loo hogaansamo adduunyada lagu midoobaa lagu helaayo madaxda loo hogaansamee saddexdaani hiya iyadu allatii midii waay jamac u jamciye baynahaa dhexdeeda saddexdaa fiima kii kii saxa ka sugnaade canhu can nabi sal slam ka sugnaade fi saxiixayn labada saxiix kaga sugnaade bukhaari muslim annahu qaala inuu rasuulku yidhi ina allaha ilaahay yardaa waa raalli lakum idinku raalli idinkaga yahay salaatan saddex ilahay saddexaadin waa arrin raalli idinka waa idinla jecel yaha an tacbuduu inaad caabudaan hu isaga walaa tushriku aanan la walaajin bihi isaga shayan cidna inaad cibaadada ilahi u khaalis samaysaan wa an tactasim inaad ku dhegtaan ood qabsataan bixablillahi ilahi xarigiisa jamiican xaalaatin dhammaantiin walaa tafaraqu aadnana kala tegin iyo wa an tunaasixu inaad la talidaan man dul aad la talidaan cid wallaa uu weli ka dhigay hu ciddaa allahu alle amraku arrintiina uu tawaliyey oo arrintiina maa uu weli uga dhigay oo madax idinkaga dhigay akhrajahu muslim sheekh wuxuu yidhi ku khatimay saddexdan masalo walam yaqac ma dhihin khalalun duldulaal fi diininnaasi dadka diintooda ha wa dunyaahum iyo adduunyadooda khalal iyo duldulaal iyo dhibaato ma soo gaarin dheh ilaa bisababi alikhlaali ha ilaa bisababi alikhlaali banaynta sababahan darteed mooye ikhlaal shayga oo waxa weye khalal lagu sameeyo oon soomaali ku habboon ma aqaan aan lala imaan mooye bi haadihi halaati saddexdan saddexdan oo lala imaan oo laga gaabiyey mooyaane aw bacdiha ama saddexdan qaarkeeda ummadda dhibaato diintooda iyo adduunyadooda ku dhacda maba jirtaba dib adduunyo iyo mid diin ee ummadda ku dhacda saddexdaa mid bay ka yimaadeen amaba saddexda wada kulansan shirki in lagu dhaco oo tawxiidka laga tago madaxdii in laga hor yimaado oo aan loo midoobin iyo waa maxay inaan xaqa lagu midoobin xaqi inaan la qabsadin ee bidco la qabsado marka shirki iyo bidco iyo madax laga hor yimaado ayaa dhibaato dhan sababa u leeyahy sheekhu hada wallahu aclam wsala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online